dadku inta badan waxay ka cabanayaan go-aankaas oo saameyn ku yeeshay waxay ku diyaarsanayeen goobaha kumeel gaarka oo la rabay in labadii maalmood hadda ugu dambeysay la qaado in ka badan laba kun baa ku sugan xarumaha kumeel gaarka oo ku kala yaala xeryaha qaxootiga qaybahooda kala duwan dadkaas oo horey iyo waxoodii kasoo qaatay oo guryahoodii soo burburiyey diyaarna u ahaa in la qaado marka saameyn bay ku yeelatay barud waxaan la soconnaa in dadkan ay ahaayeen dad qaxooti ah labaatankii sane lasoo dhaafayna xeryahaasi ku noolaa markaad u tagteen ishoodu noocay ahayd maxaad kala kulanteen se halka ay deganaayeen noocay ahayd xaalad adag bay ku jiraan waxay ku sugan yihiin goobo loogu talagalay in wax ka yar laba maalmood lagu sugnaaday qaarkood toddobaadyo ku sugan yihiin gaar ahaan dhanka nadaafadaba aada u liidata biyuhu dadku kuma filo musquluhu waa kuwa ciriiriya wasaqda meel kasta taalla dadka waayeelka iyo caruurta weliba aada u cabanhaya walow hay-aduhu dhankooda ay dadaalhayaan oon ku dhex arkayna saraakiisha hay-adaha meesha ku sugan markaad dadkan u tagteen oo aada la sheekaysateen maxay idiin sheegeen oo loo sheegay ee sirajadoodu maxay tahay dadku waa kuwa walaacsan oo ka walwal ka walwalsan mustaqbalkooda halkuu ku dambayn doono qaarkoodna meel ay ku laabtaan ma garanayaan halkuna ayaga waxay u arkaan in soomaaliya loo celiyo markay doontaba qaadatee sargaalka u qaabilsan dhanka dib u laabashada hay-adda u n h r wuxuu u sheegay ilaa amar dambe in ay ku laabtaan goobihii ay kasoo qaxeen oo ay kasoo tageen oo guryihii xeryaha ku dhex yaalay laakiin arrinta xusida mudan waxa weeye in dadkii markuu sargaalkaasi la hadlaayay ay cod dheer ku dhaheen meelaan ku laabana ma garanayno guryahanagi waan soo burburinay halkanun baan ku sugin waa tahay baarud waxaan u fahmay in dadkan ay ka yimaadeen guryahoodii ay fasaxeen qaarna ay iibsadeenba ama dad ehele ay ku wareejiyeen iminkana ay xero transit oo kumeel gaara ku xaraysan yihiin xataa waxaan la soconnaa in dadkan laga saaray dhaatada qaxootinimada oo kaararkoodii lagala noqday marka qaabkay u nool yihiin markaad daristeen maxaad inooga sheegi kartaa maxna dadkan qarashka waxaa ka bixinaysa hay-adda u n h r huteelaa looga keenaya raashin bac ku jiro oo labada jeer oo subaxdii hore iyo galabtii loo keeno waxay ku sheegayaan marka inaysan ku filayn la qabsan karin qaarkood dadka cuntada aysan isticmaali karin waxay ahayeen dad deegaan ah oo guryo ay muddo dheer ku noolaayeen ku sugan marka weli noloshoodu mahad mid isku dheelitiran xabashayna ka muujinayaan waxayna baaq u direen maamulka jubbaland iyo arrimaha dadka ay khuseeyaan oo ka codsadeen in loo fuudeeyo hawsha hay-adaha samafalka way ku dhex jiraan ilaa iyo gaar ahaan hay-adda unisar iyo hay-adaha kale la howlgala dhanka cunnada waa laga caawinayaa walow biyuhu ay ciriiri ku jiraan oo aan arkayna booyado ay dadka biyaha u dhaaminhayo oon ku filayn waxyaabaha dadka ay aada uga cabanaya waxa weeye maxamed adeeg helitaanka adeegyada sida agabka ay u baahan yihiin cunnadii iyo waxyaaba ku filan oo nadaafada ka mid tahay waxay ku sheegayaan dadku inay aada ay caqabado oga qabaan gaar ahaan dhanka cunnada oo kaleeto waa tahay cidda ka tirsan hay-adda qaramada midoobay iyo weliba hay-adaha kale maxalliga iyo kuwa caalamiga halkaasi ku sugan ee dadkan qaxootiga gacanta ku hayay oo iminka la tacaalayo oo garab taagan ma jira dadkan hay-aduhu waxay sheegeen in go-aanku u yaalo unity r soomaaliya iyo maamulka jubbaland iyo dowladda soomaaliya oo aysan ayagu inta badan arrintaasi ay xiriir la samaynayaan wadahadalkana sida uu sheegay ay sheegeen ay qaadan karto toddobaadyadii wax ka badan laakiin unity r kenya oo la hadashay dadka qaxootiga sargaal ka socda maanta wuxuu u sheegay in dadku ilaa amar dambe oo isan wakti uuna cayimin ay guryahooda ku laabtaan walow dadku inta badan ay sheegeen aysan garanayn meelay ku laabtaan guryahoodi ay soo dumiyeen ay soo sahay wixii xoole ay haystaan ay sahay kasoo dhigteen meelay ku laabtaan aysan garanaynin meeshana aysan kusii sugnaan karin intaas ka badan